tahay walaashii aad iyo aad ugu faansan tahay waxa saakii saacaddu markay sagaawkii oo subaxnimo magaalada kismaayo ka furmay shirkii gudaha wasiirada oo sidii caadiga ahayd xilli waliba ka qarsoomi jiray magaalada muqdisho walow ay maanta jawiga xilliga uu ka duwan yahay si lama filaan ahna loogu batay magaalada kismaayo walow ay jirto sida ay hadda noo sheegeen qaar ka mid ah gudaha wasiirada oo shirkaasi u fadhiya in uu shirkan shirarkii hore ee magaalada muqdisho lagu qaban jiray uu ka duwan yahay marka ka waran goobta uu ka socdo shirka
goobta shirka uu ka socdo waxaa laga dareemayaa in si weyn ammaankeeda loo afiyey mararka aad gelayso ama aad doonayso in aad goobta u gudato waxaad la kulmaysaa ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland oo halkaa aad u moodo in ay ka duwan tahay sidii caadiga ahayd walow ay ciidamadu ay aad ammaanka u adkeynayaan haddana waxaa jira in ammaankii guud ahaan magaalada kismaayo iyo weliba xaafadaha kala duwan aad marayso aad ku arkaysid ciidamada ammaanka oo raxan raxan u socda iyo weliba ayagoo gooba gooba isgoysyada ay taagan yihiin iyo weliba iyagoo baaraya baabuurta dadweynaha iyo dadka shacabka ay isticmaalaya wadooyinka shirka ma madaxtooyada jubbaland uu ka socdaa mise meel dhanka madaxtooyada dabcan shirka waxa uu ku socdaa guriga martida oo dabcan halkaa ay degeen golaha wasiirada iyo weliba ayagoo halkaa shirkii uu maanta si toosa halkaasi ugu furmay dhankii madaxtooyada ma uusan qabsoonin shirka guriga martida ayuu meesha si toosa shirka ugu socdaa ilaa iyo haddana waa u socdaa waxaa wararku ay sheegayaan iyo weliba ilwareedyo hoose aynu ka soo xiganay ay sheegayaan in shirka uu soo gabagaboyi doono sida uu noo xaqiijiyey mid kamid ah wasiirada wasiirada dowlad goboleedka jubbaland oo isagu goobtaasi ku sugan ama kamid ah martida halkaasi oo dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo jubbaland shirkaasi ugu qaybgalaysa waxa uu noo xaqiijiyey in shirka uu soo gabagaboobi doono dagaalka xilliga salaada casir kadib walow uu sheegay in shirku uu qodobo kasoo bixi doono saxaafadana laisugu yeeri doono waxa kasoo baxana uu halkaa ay ugu soo bandhigi doonaan iyo weliba qodobada laisku gartay iyo weliba waxyaabihii shirkaa loogu hadlayay